اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب التجارب تجاربتا باب كيدي وي تجارب جمع تجربة وتجربة جمعت كلي تجربة دينا دوا وايا أرقنمدا إيا الروح إن أمورها iyo waxyaalo badan dee uu dhex galay uu soo dheehay oo uu la kulmay uu halkaa markaa ka faa'iidaystay dee wax uu kaga tago wixii aan toosnayn wixii wanaagsanaana waa garanayaa uu kuba dadaalo bal umuuraha wixii kuba yimi iyo tajaaribta baabkeedii weeye xadaثna farwة بn abi الmgrاء qal xadaثna عaliي بn musir عan هisham بn curwaةa عan abihi qal anahu qaal kuntu jaalisan cinda mucaawiyata bal ahar weeye markaas xadiid marfuuca ma aha ee waa kalaam uu leeyahay saxaabiga mucaawiyatu bnu abi sufyaan ayaa inoo imanaya cali ibnu musir iyo hishaam bnu curwe iyo aabbihiina kitaabkana way ku soo noqnoqdaan ee waana dad aada loo yaqaano horena aan u soo maray kolley farwat bnu abilmaqra abulmaqrahanna macdi kariba ayaa lagu magacaabaa isaga see abulqaasim baa farwahan loo kunyood loo kunyoodaaye waa nin adigu reer kuufa ahay oo dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa ah ibnu xibbaanna kitaabkiisan dadka hiqaadka uu ku ururiyey uu kuba sheego daraqudna uu tawhiiqiyo walow dee xafnu xajar saduuq ha kaba cabire bal wuxuu yidhi markaa curwat bnu zubayr kuntu waxaan ahaa jaalisan mid fadhiya cinda mucaawiyata mucaawiya agtiisaan fadhiyey waa waqtigii khilaafadiisii waa cahdigiisii mucaawiya agtiisaan fadhiyey faxadaa wuxuu u sheekeeyey oo nafsahu naftiisii macnaa waa fadhiyey uu fikirayey oo si wuxuu naftiisii dee maaha inuu hadlayay oo dee sida dadkan aan dhammaynba isla hadlaba taas ba ahaaye laakiin dee ruuxu markuu fikir wuxuu ka fikiraya weliba waxa uu kuba xeel dheeraado waxaabuu noqonayaa si wuxuu dadkii uu dhex joogay aanu dhex jooginba uu kaba maqan yahay oo naftiisiibuu u sheekeeyo macnaa adigu fikir camiiqa ayuu fikiray oo ruux dee iyagii la fadhiya aan la sheekaysanahayn isagii isku maqan oo fikiraya ayuu noqdo naftiisii uma ntabaha waa baraarugay oo inay dad buu dhex joogay ujeeddadu fikirkii camiiq ahaa ama wixii uu ku fikiraya aada ugu xeel dheeraaday tibuu ka soo noqday waa baraarugay fa qaala wuxuu yidhi laa xilma ilaa tajribatun yuciiduhaa halaaan laa xilma dulqaad ma jiro oo ruux dee bal matalan dulqaad ku sifoobaya oo iyo dee sifadaa fiican ee ruuxu aanu hore u cadhoonayne qaladkii iyo wixii loo geystay uu iskaba liqayo uu dul qaadanayo xilmiga caynkaasi ma jiro ilaa tajribatun inuu yahay uun mooye waayo aragnimo ruuxa waxyaalaha la soo darsay xataa isagay qalada kaba dhaceen oo isagu markaasaa umuuraha dee uu soo maray buu ku cibro qaadanayaa taasi ay keenaysaa in ruux dulqaad leh oo dee ine waxaan waa wuxuu soo jirrabay oo uu soo hubsaday oo uu soo maray ee aan hore u cadhoon in badanna dulqaata cadhadiisa qarsada inuu noqdo oo tajaaribtaas waayo aragnimada umuuraha badanee uu ruuxani laba kulmay iyo siday inoo dambaysta casaraadkii oo kale hol xataa isaga naftiisa zallaadkii iyo qaladaadkii waktiyada ee uu markaa umuuraha kuba jiray kaba dhacay ee uu ku cibro qaatay taas baa waxay keenaysaa inuu ruuxu ruuxu dulqaad badan oo xaliimo uu noqdo haddaba xilmi aan iska imanayo uun waa iska jirtaa horta waaba khuluqoo kolkol ruuxa ilaahay subxaana wa tacaala waa khuluquu siiya laakiin in badan oo akhlaaqdaa fiicfiican kaba midi takasubna waa jira kasbasho la kasbado oo ama nusuustii iyo diintii oo la raacaya lagaba kasbado dadkii wasfigan ku sifoobay oo lala dhaqmay oo lala saaxiibay taas suxbadoodii ha lagaba kasbado tajaaribtan iyo waxyaalaha isaga soo marya ha kaba kasbadee in badanoo akhlaaqda xamiidada ka mida dee asalkii khariisaduna waa jiraa laakiin maxaa badan waa kasbigan ruuxu uu dee takhalluqan iyo bal umuuraha caynkaasa dee uu kuba kasbanayo uu kaba helayo haddaba xilmigu waa tajriba un yuciiduha alaaan saddex goor buu ku celinayay kolley lafti xaafid ibnu xajar soo naqliyo itxaafkiisa laa xaliima ilaa duu tajribatan halkan laa xilma inoo tahay ayaa ruux dulqaad leh oo dulqaad badan leh ma jiro ilaa duu tajribatin inuu yahay mooye wax waaye araga tajaarib badan soo maray oo tajriba badan u saaxiiba macnuhuna waa mid eh halkan imaka xilma inoo taalun bay xaliima ahayd markaasna dee waa shaksigii sifadii eh ilaa duu tajribatin bay tadambanahayd lafdi xaafid uu sooba naqliyo walow dariiqan aanu kuba soo naqlin oo sanadkeenani sanadka uu isagu kusoo naqliyo uu ka xoog badan yahay yucuudaha uu celcelinayey alaaan saddex goor bal aharku kolley sanadkiisu waa sanad dee ninkaas ugu horeeya unbaa in yaroo maqaala barhkood oo yar uu darajadii sare saxiixa uu hoos ugaba dhaca kuba sugantay laakiin waa ta aan soo sheegnay aimada qaarkoodna inay tawsiiqiyaanba xadaanaa saciid bnu cufayrin qaala xadaanaa yaxya bnu ayuba can ibni zaxrin can abilhaysami can abi saciidin qaala anahu qaal bal waa ahar kale walow tirmide xadiidka markuu warinayay isagu marfuuc ahaan kuba wariyey oo waata uu sheegi doono isaguba marka dambe oo marfuuc ahaanna laguba wariyey xagga saciid ibnu kathiir ibnu cufayr iyo yaxya ibnu ayuub iyo bal intan waan soo wada marnay ibnu zaxrigana waxaan kusoo marnay magaciisu inuu cubaydullaahi yahay nin saalix uu ahaaye laakiin xagga marka la eega dabdi ahaan iyobay hoos u dhigaanba oo dee barhkoodna sanadka hadday imaka wax ka sheegaan ama ay daciifiyaan ibnu zaxri bay ku daciifiyaan waa nin saalixa addoon ilaahay ahaaye laakiin xagga xifdiga iyo dabdiga iyo jaanibkaas ayaa nuqsaani kagaba sugnayd ama abulhaythamkana sulaymaan ibnu camrin oo horeyn uusoo marro waa nin hiqaab wuxuu yihi abi saciid alkhudri qaala laa xaliima ilaa duu casratin walaa xakiima ilaa duu tajribatin laa xaliima ruux dulqaad lima jiro dulqaad dee ku sifoobay oo lagu yaqaano dulqaad ilaa duu casratin simbiraxasho iyo casro ku saaxiiba inuu yahay mooye oo macnuhu waa maxay dee waa tajribada marka horeba hadalkii mucaawiya aan ku soo marre ruuxani waa ruuxaa weeya aragga waxyaalo badan baa la kulmay isaga naftiisay umuura kaba dhaceen uu jeclaysto in loo dulqaato qalada ay kaba dhaceen jeclaysto in loo dulqaato oon bal maalan taas oo kale umuuraha caynkaasa ee isaga soo maray ee uu soo arkay ayaa waxay keenayaan iyaduna iyo dee xataa isaga naftiisa cataraad kaba dhacay oo dee intaas dee uu jiray kaba dhacay inuu dulqaad yeesho oonu hore u cadhoon oo uu ku cibro qaato wixii isagaba markii hore casaraadkiisii ahaa iyo waxyaalaha caynkaasa laa xaliima ilaa duu casratin walaa xakiima ruux xikmalina ma jiro ilaa duu tajribatin tajribo ku saaxiiba in mooye ruuxan xakiimkee xikmada lihi ee waa ruux umuurihiis waaye araga umuurihii soo tijaabiyey oo soo dheehay oo gartay keedii nafciga lahaa iyo keedii dhibta lahaa markaa saa daraaddeed wixii dee uu sameeyo oo wuxuu xikmaanay nafcigiisii buu og yahay oo kaasuu la imanaya waxaanuu ka tagana darkiisii uu soo ogaadayo waxyaalaha iyo dhibta uu leeyahy ama inaanu toosnayn buu ugaba tegayaayo ruuxa bal maalan xakiimkee xikmadda yeelanayaana waa ruux waaye araga un oo ruuxa waaye aragaaye waxyaalo badan u soo joogo umuuro badanna la kulmay wixii fiicnaa iyo wixii kalena kala soocayay ayaa noqonaya xakiim oo xikmadna xaggaasi kaba timaada walaa xakiima ilaa duu tajribatin xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa bnu wahbin can camr bn اlxaariثi can daraajin can abi lhaysami can abi saciidi can الnabiyi salى اllahu alayh wasalama milah xadiidkii horeba abulhaysam can abi saciid uu inooguba sugnaa lafdiguna waa lafdigii hore uun waxay ku kala duwan yihiin riwaayadii horeynu soo marray mawquuf bay ahayd oo abu saciid alkhudri bay kuba taagnayd waxa weeyaan riwaayadan dambe imakaan haynaa waa marfuuc hagidii xagga sanadka la eegana nin aan markii hore inoogu sugnayn baa soo kordhay waa daraaj horena waxaan filayaa kitaabka waynuugu soo marreen laakiin dee umuuraha lama dabdiye se waa magac iska yar naadir ahoo ama khaasatan sanadkan sidan uu kuba yimaado hagaag loo dabdin karee macnaa daraaj ibnu samxaan baa la yidhaha samcaan baan u jeedaaye horena waan usoo marnaye waxa weeye markaa daraaj can abilhaytham can abi saciid abulhaythamna waxaan nidhi waa nin hiqaaba ah laakiin markuu sanadku san yahay oo daraaj marka la eego khaasatan saduuqha laba yidhaaho aimada qaarkoodna haba daciifiyeene si abulhaytham uu ka warinayo sanadkaa dacfi baa ku sugan daraaj can abilhaytham can abi saciid waa sanad markaa dacfi ku sugan yahay markuu silsiladu saa isu daba taallo ama sanadku saa isaga laguba warinayo daraaj uu abulhaytham kaba warinayo oo markaa xataa haddaan daraajna idhaahno waaba saduuqo aynaan sidiisa u daciifin riwaayadiisa abulhaytham ka warinaya oo riwaayo maqaal kuba sugan yahay ama riwaayo dacfi ku sugan yahay markuu abulhaytham wax ka warinayo maqaal baa ku sugan ama dacfi baa ku sugan sida axmed iyo aimadu ay yidhaaheenba ee barhkood isaga si gaaraba ama si guudba hauba daciifiyeen daraaj can abilhaytham can abi saciidin lafdiga xadiidkuna waa kii aynu soo maray laa xaliima ilaa duu casira walaa xakiima ilaa duu tajriba baabu man acama fi llaahi hada baabun oo baabu man acama ay baabu fadli man shaksi fadligii baabkii weeye acama quudiyey akhan walaaloo lahu isaga u sugnaaday filaahi ilaahay daraaddii u sugnaaday oo dee ruux baahan icaamkiisu kolley waa dee fadli aada iyo aada u weyn buuyo min afdali alacmaal ruuxo shalayna waxaan soo yar aragnay isna ahar mawquuf ahaayo aynu lafdiga kuba soo marnay xadiidka aan ku soo marnay oo ahaa dee majaaca iman doontee falaa yacdilanna bilakbaadi ljaayaca ruuxu yaanu dee wuxuu la simo aanu jirin akbaadda jaayacada quudintoodu taas iyadu waa ti aan shalay soo yar taabanay imika halkan waa ruuxii dee ilaahay daraaddii ay u walaaloobeen oo dee waxa weeyaan waa ikraam ahaan iyo balkaas idcaamkiisii wixii kuba yimi ama fadligiisii kolley atharun baa halkanna uu inoo keeni doonaa haddii ala yidhaha raximah llahu sheekho markana walow waxyaalo intaa ka badan malaa dee soo aroortay ay jiraan kitaabkeena wuxuu kaba warinayo weeyaan xadaثna سlayman aburabiici qaala xadaثna jariil bn cabdاlxamiid can layثi can mxamed bni nashri can mxamed bn اlxanafiyati can caliyi qaala anahu qaal bal mxamed ibn اlxanafiya waa mxamed ibn cali bn abi aalib kale waa nin taabiciya isagu oo raggan kale walaalaayiin صaxaabada alxasan iyo alxusein iyo dee la mid maaho xanafiyadan loo nisbeeyeyba waa hooyadii sabigii reer bani xaniifay ka mid ahayd oo tan baa loo nisbeeyey laakiin waa taabici weynun moxamed ibnu cali bn abi aalib moxamed ibnu alxanafiyana dee aad buu uguba shuhroobay ee waa inu cali aabihii buu kaba warinaya moxamed kalaa isna sanadka xadiidka ku suganoo hore aynaanu arag moxamed ibnu nashrin dee magacan markaa waxaa suuradanoo kala banaan jirta bishrin ee imika halkan waa nashrin waa nuun alaarkaa dabacaadkan ahaystaan barhkood dusha saraa mooye laakiin hamishka markuu ku qabanaya bishrin inay dhacday laakiin magacu waa nuunkan bal waana nin kitaabkeenan aynu hayno uun ku sugan oo macnaa waxaan leenahay bukhaari kutubtiisa kalena kuma sugna usushan lixda ah iyo ama aimadaasi kutubta kaleay leeyihiinna riwaayo kuma laha ee kitaabkeenan aladabu lmufrad unbuu riwaayo ku leeyahay ibnu xibbaanna kitaabkiisan hiqaadka ah ee dadka uu isagu dee bal matalan si uu isaga ijtihaadkiisu yahay uu tawhiiqinayu leeya waa dad lagu kalsoonyahe uu ku ururiyo waana kitaab madbuuce in waa dikri ama tarjamu ku leeyahay xaafidnu xajarna maqbuul buu kaba cabiraa kitaabkiisa taqriib waa ruuxa bal matalan axaadiidka sidaasa aan lahayn cid kaleo waxay la warisay ay jirto bal matalan taas buu riwaayadeeda ayuu maqbuul kaba cabira haddaan lalagu waafaqin xadiidkan dee wuxuu kaba cabiraa layinulxadiid oo waa aduu tacdiil laakiin yar hooseeyo weeye moxamed ibnu nashrinna waa la yidhaha ninkani waa soo gaadhay saxaabada qaarkoodee lamuu kulmina waa atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa walow sikaaru taabiciinna la mucaasarooday ama jariir bn cabdilxamiid eradee waa imaam macruufo waa dhaafiya laakiin laydka xadiidka inoogu sugani waa ninkii aynu horeba usoo marray layth ibnu abi sulaym la odhanayey waana nin aynu soo marray inuu daciif yahay maha layth ibnu sacad ee waa layth ibnu abi sulaym oo waa nin daciif oo kollay sanadka marka halkan isaga ku keenaya dacfi ku keenayaba bal haddaan maxamed ibnu mashrin iyo bal matalan arrintiisa aan xoogaynaba waa layth ibnu abi sulaym taas weeye waayo waa nin markii dambea xifdigiisu xumaaday axaadiidiisii baan kala soocin tigii uu hore u wariyey kuwii dambe ayaan kala soocmin wixii uu warinayay markii xifdigiisna isku darsamee uu xumaadayo taasi ay keentay bal markaa in la daciifiyo ama xadiidkiisu aanu noqon dee mid la xujaysto bal markaa laakiin waa ahar mawquufa un baan leenahay cali ku taagana cali wuxuu yihi qaala laa najmaca anigoo ururiyo inaan ururiyo nafaran jamaaco min ikhwaani walaalahayga ilaahay daraaddi aan ku walaalanay kaba mida calaa saacin saaca korkii aan ku ururiyoon isugu keeno aw saacayni laba saacoo min dacaamin cunto ah oo ujeeddadu waa saac cuntoon u sameeyey ama laba saacoo cuntoon u sameeyey aan ugu yeedho jamaaco dadka dee ikhwaanii fillaahi oon halkaa dee ku cuntaysiiyo bal aan kuba kulmiyo oon saa yeelo ayaa axaqu ilaya aniga xaggayga looga jacayl badan yahay oon kaba jeclahay min an akhruja inaan u baxo ilaa suuqikum suuqiinan aad leedihiin ee dee aad wax ku kala iibsataan ee isugu timaadaan marka aad wax kala iibsanaysaan oo faactiqa aan xoreeyo raqabatan qor aan xoreeyo bal sanadka waa kaa noo sheegay oo dee jaanibka ama daciif اladab اlmufrad buu albaanina kuba soo arooriyaa sababta ugu soo arooriyana waa arrintaan macnuhuna waxa weeyaanuun bal idcaamka dee khaasatan markay noqoto dadka in dee ilaah daraaddi lagu walaaloobay kollayna markay alikhwa fillah meesha soo gasho waxaan isu keenay waa ilaahay cabsidii iyo taqwadii waana noocan xadiidkii ahaa laa tusaaxib ilaa mu'mina walaa yaakulu dacaamaka ilaa taqiyun kolley waa taqigiibay ama atqiyadii noocaasay noqon eh dadka caynkaasa idcaamkoodi iyo la kulankoodii iyo bal fadiilada uu leeyahay iyo bal umuurahaasunbaaba inooguba sugan isagu markaa lafdigu dee imaka ma jasminayno caliga imaka halkan xaggiisa kama jasminayne laakiin arrinka taalan waa isagoo leh anigu kaas baaban kaba fadilaya oon ka horraysiinaya oon kaba jeclahay anigoo wax xoreeyo walow dee cidqiga raqabo la xoreeya fadli aad iyo aada u weyn leeyahay oo ruuxii addoon xoreeyo ilaahay isna subxaana wa tacaala xubnihiisii dee waxa weeyaan uu lahaa ruuxan muctiqe mid kastoo kaba midaba dee ruuxii catiiqa ah xubnihiisiiba qaabilaya oo fidyo naareed uga noqonayo naartii lagaba xoreynaya oo fadli aad iyo aada u weyne waxa weeye tan kaba qaadanaynaa un dee waana ta aan leenahay sanadku waa daciife waa bal jaanibkan fadliga iyo qiimaha uu kaasi leeyahay uun yaynaan dee isagu haba idhaaho waan ka jeclahay aynaan odhan idcaam dee intaa yar ee saaca ama laba saac dad markaa weliba walaalaa lagu qoodiyo ayaa addoon la xoreeyo fadligiisa ogaa ka wada fadli badan taa yaynaan odhanayno xaggaa kama qaadanayno imaka jaanibkaase laakiin waa isaga doorashadiisii iyo iyo inuu arrinkani arrin weynyu muhim yahay uun baraarujintii uu dadkuba baraarujinayay baabu xilfi ljaahiliyati dadkii jaahiliyada qabla alislaam heshiisyadoodii iyo isbahaysiyadoodii waa xilfigoodii ay iyagu isbahaysanayeen waxyaale ay ku heshiinayeen bal taas wixii kuba yimi ayuu baabkiisii yahay xadaثna cabdالlahi بn mحamed بn ibrahima qaala xadaثna بn culayaةa can cabdالرaحman بn isxaaqa can الزhriy can mحamed بn jubayr بn mطcimi can abihi can cabdالرaحman بn cawfi ana rasuul اllahi slى الlahu عalيه waslm qaala sanadku waa dheeryahaye laakiin kolay dad waa dad badan ama waa aimadii intooda badan e ninkan u horeeya cabdullaahi bnu moxamed ibnu ibraahim waa imaamkii weynaa ee dee waanu ku shuhroobin oo san waan laguma garanayno ibnu abi shayba weeye abubakar ibnu abi shayba magaciisa cabdullahi bnu moxamed baa la yidhaha bukhaarina waa qaaliban tu isticmaalo walow muslim qaaliban aanu taa isticmaalina markuu wax ka warinayo abubakar ibnu abi shayba unuu yidhaaho marka la eego muslimna sheekhadiisa uu saxiixa wax kaga wariyey waa ninka raqamka koobaad ah ibnu abi shayba raqamka koobaad weeye kun iyo dhowr boqol oo xadiid ayuu kaba wariyaa bal waa raqamka koowaad ee sheekadiisa ka ugu horeeya weeye malaa zuhayr ibnu xarbin iyabaa soo raacaya bukhaarina axaadiid kala duwan buu ka wariyaa laakiin haaliban cabdullahi ibnu moxamed buu idhaa imanka isagaa kan ibraahim buu raaciyo abushaybaha ilmo abushayba loo tiiriyey isagiiyo walaalihii loo tiiriyey waa awowgood abubakr ibnu abi shaybe iyo cuhmaan ibnu abi shaybe iyo awowgoodoo awowgoodna ibraahim baa la odhanayo kolley waasid ayuu qaadi ka ahaayo sida raggan dee axfaadiisa ay ahaayeen taamu ahayn nin qaadi u ahaa laakiin sida kale aad u daciifaba sanadadan dee kutubtan ay noogumaba sugna marka la eego waxa weeye cabdullahi ibnu moxamed ibnu ibraahim waa ibnu abi shayba ibnu culayana waa imaamkiisna dee waxa weeyaan ina culaya ismaaciil weeye cabdiraxmaan ibnu isxaaqna cabdiraxmaan ibnu isxaaq ibn cabdillahi ibn alxaaris baa la yidhaha waa nin isagu markii hore reer madiinaha basre markii dambena degay oo bal isaguna dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa walow siqaara taabiciin oo la mucaasarooday ragga kalena rag macruufiina wuxuu yihi cabdiraxmaan ibnu cawf ana rasuula llahi sala allahu calayh wasalama qaala wuxuu yihi shahidtu waxaan xaadiray oon u joogay maca cumuumatii adeeradaydii adeeraday macooda xilfa almudayabiina dadkii la baxay almudayabiin heshiiskoodii iyo xilfigoodiiyo isbahaysigoodii baan goobjoog kaba ahaa waana qabla alislaam bay ahayd qabla albicay ahayd famaa uxibu ma jecli an ankusahu xilfiga caynkaasi xilfi fiican buu ahaa waxay jaahiliya isku raaci jireen ee isku bahaysan jireen wax ka duwan buu ahaa waa shay xagga islaamkaba aada iyo aada ugu fiican ayay dadku maalintaa ay dee ku heshiiyeen oy isku waafaqeen oy isku bahaysteenba cahdina ay ku kala galeen famaa uxibu ma jecli an ankusahu inaan buriyo wa ana lii oo aniga uu ii sugnaaday kaa bedelkeed nagsigaa dee waxa weeyaan aan burinayo cahdigaa dee bedelkiisa uu iisoo dhaafayo wayo aan bedelkii uu ii sugnaaday xumra nacami geela kiisa cascasa oo dee geelii carbeedkii ugu fiicnaa weeye macnaa adduunyada dee waxyaalaha loogu jecel yahay ay u sugnaato macnaa dee maan dhaafsadeen waxyaalaha adduunyada ahee ama adduunya dhammaanteeda aada loo qiimeeyo xilfiga caynkaasa burintiisa dee maan dhaafsadeen batawe balafta xilfigu sidaan soo sheegnay waa atacaaqud cala shay waa iyadan isbahaysiga ama dee caqdigan iyo dad ay wax ku heshiinayaan ay isku waafaqayaan taas baa lagu magacaabaa in xilfin almudayabiinna waa kolley qolooyin jiribadii quraysheed kaba mid ahaa ayaa waxay ku kulmeen dawaana qabla albicthe nin ibnu judcaan la odhanaya ama cabdullahi ibnu judcaan oo reer bani tayma ama qabiiladan iyo jiribkii abibakar jiribkaas ahaayo kolley ajwaadii iyo deeqsiyadii carbeedna hamuu soo gaadhin islaamnimadke cabdullahi ibnu judcaan gurigiisaa lagu kulmay waa reero dhowrana way ahaayeenoo barhkood ay sagaal gaadhsiiyaan jiriboo dee abdubuduuntii qureysheed kaba mid ah waxay ku heshiiyeen maka dhexdeeda ayay ku heshiiyeen hadday ka helaan ruux la dulmay la dulmayo ama ehelkeeda ha noqdo ama dadka kale dee tijaaro ama nusug iyo camal iyo dee sii cibaadadoodii xaj iyo cumro uba imanaya haba noqdee inay baal joogsadaan oo ay dulmigaa ka daafacaan oy isagii garab galaan ilaa haddii xataa wax laga hayay madlimadiisa iyo waxaa laga hayay ee u soo celinayaan waa xilfi iyo heshiis qiimo badan bulahaa buu ahaa rasuulka ilaahayna waa yaraaye laakiin waa la joogay kolley xilfi kalaa jiro xilfulfuduul laba yidhaaho oo rasuulka ilaahayna xaadiray barhkood isku mid bay ka dhigaan kal almudayabiin iyo alfuduul culimada qaarkood baa ka dhigay inuu rasuulka ilaahay fuduul joogay kani uu kaba horreeyey oo haddii la idhaha dee qablalfiil buu ahaa waaba kaba horreeye laakiin waa kan xadiidka ay noogu sugan tahay inuu joogay xilfiga caynkaasa waxaa lagu heshiiyeyna taas ba ahayd kolley sababtuna waxay ahaydba nin reer zabiida ayaa wuxuu la yimi tijaaro wuxuu dee iibinayey buu maka la yimi caas ibnu waail camr bnu lcaas waalidkii ayuu kaba iibiyey caas ibnu waailna waa dee sanaadidii quraysheed iyo raggoodii dee markii dambena mustahzi'iintii kufriga aada iyo aada ugu xeel dheeraaday iyo taas baabu ahaa dee nin wadda marka la eego makaan maka iyo reerkiisa iyana magac weyn kulana u ahaa ma ashraaftoodii baabu ahaa ninkii baa wixiisii buu siin waayey waa meermeeriyeyoo isagiibaa deeto dadkiibuu bal weydiistay in ninkan loogaba nusreeyo wixiise loogaba soo qaado markaasaa reer banu hashim iyo banu muطalib iyo asad ibnu cabdilcuze iyo reer bani taym iyo zurat ibnu kilaab iyo reero saasa ayaa ku kulmay daarta ibnu judcaan isugu tegay oo waxay ku heshiiyeen ruux kasta oo la dulmayo ay arkaan ay maka dhexdeedsa ku arkaan ama reer maka ha noqdo ama san oo kale ruux daari ha noqdee inay baal joogsadaan dulmigiina ay ka daafacaan bal markaa taasba weeye marka waxay yidhaahaana waxay soo qaadeen xeedho dhan oo diib ku jiro barkood baa yidhaa haweeney in cabdimualiba ayaa keentay tii bay gacmaha geliyeen saba almudayabiin kuwii la udgooneeyey ayaa loogu magacaabay waa adkaynun oo kolkol markaa ay caqdi iyo cahdi gelayaan ama sidan ay samayn jireen kolkol xeedho dhiig ku sugayay soo qaadi jireenoo ay gacmaha gelin jireen waa adkayn marka waxaan ay ku heshiiyeen ay adkaynayaane bal almudayabiin saas baa loogaba magacaabay xilfiganna kolley waa xilfi jiray buu ahaayo ay dhowri jireen ay ilaalin jireen xataa bacda alislaam dee reerihii taas ahaa haddii loogu yeedho xilfiga caynkaasa looguba yeedho dee waxay ahayd way qiimayn jireen xataa bacda alislaam bay qiimayn jireen xilfiga caynkana waa haddii wixii dee bal maalan ay kuba heshiiyeen oo noocaasa loogu yeedho way ajiibi jireenoo haddaba rasuulka ilaahay wuxuu yihi shahidtu maca cumuumati xilfa almudayabiin famaa uxibu an ankusahu ma jecli inaan buriyo oo ujeeddadu xilfiga aan ka baxo macnaa waxa weeye wixii caynkaasa waa shay khayra wanaagsan shareecadiiba ay adkaynayso dulmigii dadkii inaan la dulmin bal ruuxii wax dulmayay gacanta in la qabto oo waxa weeyaan kii daalimkaa la joojiyo bal markaa taa shareecadii baaba dee adkaysay ma jecli inaan buriyo wa ana lii xumra nacaami iyadu ii sugnaaday markaa waa isaga bedelkii iyo burintiisa aan ku helayo macnaa geela cascas ee aada u qiimaha badan aan kuba helayo ama dee waa adduunyo in khayrkeed iyo wanaageed aan kuba helayo waa wixii iyagu marka la eego amwaasha iyo xoolaha kii agtooda uguba qiimo badnaaye bal marka waxa weeyaanuun xilfigii jaahiliyo ee ahaa inay dee shar iyo khayrba isu bahaystaan ee ay isu nusreeyaan ee u isu hiiriyaan taasi wax shareecadu ay burinaysa weeye ee kani laakiin waa dee waa waxyaalihii shareecaduba ay la timee wanaagsana ayuu ahaayo shareecadna nooc caynkana may baabiinayn may burinayn way si adkayso sida dee alfaad ama xadiis bay nooguma dambeeyo baabulikhaai walaalayntii dadka la walaalaynayey iyo bal wixii ku yimi ayuu baabkiisii yahay xadaثna muسى بن ismاعيiل qال xadaثna xmad بن سلمة عan haaبit عan أنس qال أنahu qaal aنس baa wuxuu yihi akhaa uu walaaleeyey النabiyu nebigu salى الlaه عalيه وasaلم bayna bni mascuudi cabdالlahi بni mascuud iyo wالزubayri zubayr dhexdi oo labadaas ibnu mascuud labadaba mhaajiriintii bay kaga midiniyeen zubayr buu rasuulka ilaahay walaaleeyey macnaha dadku horta walaaladee islaam bay guud ahaan yihiin inama almu'minuuna ikhwa laakiin haddana waktigaasoo dee waxa weeyaan aada loo koobnaayo islaamkiina uu ahaa kaa dee dad badani kasoo horjeedaan oo islaamka daraaddeed laguba dhibayay ayaa rasuulku si uu bal xidhiidhkooda uu sii adkeeyo bal dee wixii kale ay isu tari karayeen dayne dee kolley waxyaalaha layskuba dhaamaaye taa laysuguba taro ayuu intii maka la joogayna muhaajiriinta dhexdooda laba laba waa u walaaleeyey laakiin markii dambe ay maka yima madiine yimaadeen ee xoolahoodina ay kaba yimaadeen muhaajiriin iyo ansaar bay ahayd ukhuwadani dhexdooda ay martay ee labalaba ayuu walaaleeyeyoo haddaba marka la eego ukhuwadii hore iyo walaalayntii hore oo dee taasi ay keenaysa dadka caynkani inay wax gaara dee si gaara ayay u walaaloobeeno ay wax isugu tarayaanoo bal intii aan suuratu nisa bal maalan ilaahay ku joojin in nooca caynkana layskuba dhexlo way isdhexlayeenoo xilfigan iyo walaalnimadan waa laysku dhexlayo lix meelood meel ahaan buu maalkii qaadanaya ruuxa caynkaasi qaadanayay laakiin markii dambea lagu koobay dadkii arxaamta ahaa ayaa lagu koobay aayaadkii irtigu markay soo degeen oo jaanibkaa waa la joojiyee laakiin wixii kale laysu tarayay iyo suxbadii kale iyo walaalnimadii khaaska ahayd baaqi bay ahayd intaasaa la joojiyey haddaba markii hore way ahayd markii dambena waaba tan xadiid kale oo anas leeyahay xadaثna mحamed بن سلام qال أخbarana بن عuyaynةa qال xadaثna cاaصm الأحوال عan أنس بن maliki qال أنahu qاal xaalafa rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm xaalafa waa adigu dee isbahaysiiyey weeyaan oo uu heshiisiiyeyo dee wuxuu ka dhigay kuwa uu laba laba u walaaleeyey bayna qurayشhi wاlanصaari quraysh iyo ansaar dhexdooda fii daarihi daartayda alatii daartaasoo bilmadinati madiina ku sugan dee waqti dambuu warinaya caasimulaxwal markuu ka warinaya waa markii dambuu ciraaq degay anas ibnu malik ciraaq buu joogay waa weynaaday waayo caasim waa taabici bal taabici weyn maaha saddexa ma waa taabiciintii yaryarayde dee anas iyo waqtigaa dambe laba kulmay haddaba gurigaygii ama gurigoodii dee ay ku lahaa madiina halkaasaa lagu kulmay buu leeyahay rasuulka ilaahayna quraysh iyo ansaar si uu xidhiirhkooda usii adkeeyo bal weliba dee quraysh iyo dadka muhaajiriintii way u baahnaayeenna cid iyaduna bal dee dadkii reer madiineed deganaaye xoolahoodii dhex joogaye bal iyaga wax taaran karaya ama taageeri karaya taasna way usii baahnaayeen be laba laba ayuu walaaleeyo dee kollay kutuba siyan waa waxyaalihii ugu horreeyey ku dhaqaaqaye in badan bay inoo soo naqliyaanoo magacyadii ah laba laba loo walaaleeyey qisooyinkii ugu qariibsanaa waxaa kaba mida u la yaabka badnaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh cabdiraxmaan ibnu cawf iyo saxaabi sacd ibnu rabiic la odhanayo oo khasraj ahaa buu walaaleeyey labadoodaas saxaabigani dagaalkii uxud baa lagu dilay oo waa saxaabadii de adigu dagaalkii uxud baa lagu dilay markii uu walaaleeyey buu saxaabigaas yidhi sida saxiixa ku sugan xadiidku saxiixuu kuma sugan yahay ayaa wuxuu idhi aniga dadka ansaar ugu maal badan baan ka mid ahay wuxuu u bandhigay maalkiisii inuu kala badh qaato dee beerayo waxaasay uga badnaayeen ama maalkii noqonayay iyo wixii ka soo baxaye wuxuu u bandhigay inuu maalkiisii ay qaybsadaan uu qaybsiiyo waxaa kaluu yidhi laba dumaraan qabaaye bal eegta adiga ku cajab gelinaysa labadaydaa dumara iyadna waan furi markaasaad guursanoo iyadana waan dee kaaga markaa waan kuusii dayn si aad u guursato arrinkaasuu soo bandhigay saxaabigii kalena ithaarka intaa leeg ee keenay maalkiisii waxa weeyaan inuu kala badh isagii u bandhigay inuu siiyo labadiisii zawjuu lahaa mid ahaan intuu sii daayo uu isagii bal matalan uga tanaasulo dee ithaarka intaa leeg isaguna qanaaco iyo bal matalan taas lamida ayuu qaabiliyo wuxuu ihi ilaahay aan kuu barakeeyo ehelkaaga iyo maalka maalkiina waxba kamuu nuqsaamin ehelkiisiina waxba kama nuqsaamine ee wuxuu leeyahi unbukuu ka dalbay inuu tuso suuqa magaalada waayo iyagu reer maka dad tijaaro yaqaanay ahaayeen halka reer madiina dad beerala ay ka ahayn saa daraaddeed markii rasuulka ilaahay tegey madiine suuqeeda yahuud baa lahayd reer bani qaynuqaac baa lahaa suuqa ee may lahayn ma ansaari dee dadkaa beerahooda waxay ka soo baxeen nimanka tijaarada iyo gacanta ku hayeyna yahuud bay tusoo kiibaa la tuso dee ayaamihii hore markuu wax kula kalahay intiibuu ayuu iyadoona waqtiguba dheeraan uu guursaday oo rasuulka ilaahay markuu arkay calaamad dee aroosnimona ku arkay waa kii xadiidkii saxiixa awlib walow bishaatin isaga kuba yidhi intuu yidhi markuu u sheegay inuu guursado haweeney ansaara guursado weliba qadarkii mehrahan u bixiyeen dee markii dambena wuxuu noqdayba ansaar iskaba daaya dee dadkii muslimiinta ahaa raggii uguba xoolo badnaayo waqtigii uu dhintay xoolihiisa de waxaaba la idhaha dumarkiisii mid kaba mid ah oo waxaan filayaa inuu furay waqtiyadaas kol hadduu xanuunsanayay oo uu waqtigaa furay waana arrinkan la idhaha dalaaqulfar dee laga dhigo ruux cararayay oo dhexalkeedu kaba cararayayo haddii ruux naagtiisa furo oo markaa isagoo xanuunsanayo xanuunkaa kuba dhinto eegaaliban akthar alculamaa way dhaxal siiyaan shaaficiyada mala ka duwan oo iyagu kolley hadduu dalaaqu ahaa dee rajci dhammaan waa dee waa way dhexlaysaa ciddadiina way qaadaysaa laakiin waa dalaaqii baa-inka ahaa saddexdiiba dhammaaday oo kale ayaa shaaficiyada qowlkii qadiim mooye qowlka jadiid uu yahay inaanay dhexlayne laakiin culimada kale xataa barhkood iyadoo cidda baxday bal barhkood iyagoo dee guursatay ayaabay idhahaan dhaxalkii way yeelanaysaa bal aan eegno intay ciddada ku jirtun aan ku koobano aan ku koobsanaane waa dalaaqulfaar oo waa la dhexalsinaya way dhexlaysaa waxaa lagu tirinayaa ninkani waxaan uu furay waqtigan inay ahayd inuu ka ordayay inay dhexasho oo dhaxalka ka qadi inuu u furay xataa niyadiisu haddaan intaan taas baa lagaba dhigaya waa la dhexal siinaya haddii waa dalaaqii baainkaane ta kale asal ahaan way dhexlaysaa kolle dee ciddadii ku jirteen marka habeenaybu waktiga afar waa abusalama hooyadii abusalamata ibnu cabdiraxaanka aan kitaab ku aragno hooyadiio cusmaan ibnu cafaanna wuu dhexalsiiya waxaa la yidhahaa dee rubuc bay mesumun waa sideed meelood marka maalkii loo qaybiyey meel in dhowr dumar ay lahaayeen ay wada leeyihiin waa intii rubcii kaga soo hagaagayay saddex dumar oo kalaa jire ayaa weliba musaalaxo ayaa xoole aada u badano kumayaal iyo kumayaal ee dirham ahaa ayaa sulxi ahaan loo siiyayo waa xoolihii badnaay uu kaba tegey intii yarayd muddadii yaraydee waayo khilaafadii cusmaan buu dhintay haddaba bal waxaan leeyahay in muxaalafadan ama mudee saas ayadoo waxay gaadhay heerkaa layskuba dhexlayay heerkaa barhkood iyo saarka ay la yimaadeen laakiin in laysku dhexlanaa ilah baa subxaana watacaala markii dambe joojiyey oo waxay noqotay inaan dee taa layskuba dhaxlin walow wixii kale laysu taraya iyo si kale loo wada xidhiidhaya iyo si kale laysu wada kaashanaya intuba ay baaqi tahay ay baaqi ahayd wy baabun laa xilfa fi lislaami xilfi islaamka dhexdiisa ma ahaanin oo dee islaamkii isagii baaba dadkii kii jaahiliyadii waa halkii oo waa kaa rasuulkii ilaahay lahaa inaan buriyo ma doonayo maba jecli wax alla waxaan dhaafsanayaana ma jirto kii sii fiicnaa laakiin fi lislaam hadday tahay dee islaamnimadkan baaba ruuxii laaziminayo oo ninkii inuu ninkan kale walaalkii ahaa u nusreeyo u hiiliyo oo waxtaro dee xaq baa islaamkii sugay oo uu u sugay ruuxii muslimka ahaa oo kii kale muslimkaa ku leeyahy islaamnimadkii baaba laba yimi markaa dee cid gaaroo isbahaysata iskooxaysata oo waxyaale kuba heshiisa taasi filislaam ma ahaanin bal waa tarjamo tarjamadii imika wax saase inooguba iman maayaan laakiin lafdigan imika uu soo dhigtuu tarjamada usoo dhigtay muslim baa wariyey imika xadiidka inoo soo socdo cibaaradaasi kuma sugna cibaarada kuma sugna ee laakiin wuxuu ishaarayaa xadiid kaloo meesha yimi oo saxiixa muslim ku sugan kitaab alfadaail abu da-uud iyana ay wariyeen saxaabigii jubayr ibnu mudcimna xadiidkiisii ahaa lafdigiisna iyo laa xilfa fi lislaami wa ayumaa xilfin kana fi ljaahiliyati waa lafdigaa uu inoo soo qaadi doono lam yazidhu lislaamu ilaa shidda xilfi islaamnimadka dhexdiisa ma jirto laakiin xilfigii jaahiliya een umuurihii dulmigiiyo xumaanta ku sugnaa aanay ahayna umuuro islaamku sugaya ee markii hore lagu heshiiye laysku bahaysanayay islaamku uu sii xoogeynaya un uu sii adkaynaya unba lafdigaas baa jira kollayna a'imadii xadiidkan sharaxday imaam nawowi raximah llahu tacaala ayaa wuxuu leeyahay waxa la anfiyayo rasuulka ilaahay xadiidkiisa laa xilfa fi lislaam imika waa tarjamay lakin waa xadiid baan leenahay waxaa la anfiyaya mid horta xilfiga waxaa ka dhalanaya atawaaruta si aan soo sheegnay in la isdhaxlo dhaxalkii ma jiro waxaa kaloo xilfigu dee imanayay kolkol ruuxuu inuu yidhaha garaya gardarraba dee ay isu bahaystaan oo iskooxaystaan oy isu hiilinayaan ay isu nusraynayaan waxa weeyaan taasoo kale si ay odhan jireen unsur akhaaka daaliman aw madluuman dee rasuulka ilaahi waa kii macno kale kuma fasire marka hadduu waxaan xilfigu yahay wax sharcigu manceeyuu diidayo dee taasna laa xilfa fi lislaam bay noqon ama hadduu arrintu ay tahay taxaaluf daacada ilaahay iyo ruuxii madluumkaayoo loo nusreeyo iyo almuakhaat filah hadday tahay waa arrin dee shareecadu ay adkaynayso laysugu yeedhayo kii loo jeeday maaha taa waxaan leenahay imika halkan caasimulaxwal baa weydiiyey anas ibnu malik oo wuxuu yihi maku soo gaadhay inuu rasuulkii ilaahay yidhi laa xilfa fi lislaam isagiina jawaabtiisi waxay ahayd rasuulkii xadiidkaa hore ku jawaabay waa xadiidkaa hore waayo qeyb ka maqnayd weeye xadiidkeenna hore deetuu yihi xaalafa rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm bayna qurayshin walansaari fi dari oo see taa u leeday buu leeyahay ama waa isagu xadiidkaas miyaad maqashay baa caasimulaxwal anas kuba yidhi deetuu yihi rasuulka ilaahay baana go-ano dee u joogay ayuu ansaar iyo quraysh isugu keenay gurigayguu ku kulmiyey waa gurigoodii oo uu markaa dee muxaalafadan iyo mu'akhaadkan dhexdoodii uu walaaleeyey laba lababa u walaaleeyey taasaaba jirtay haddaba bacnaa waxa weeyaan lafdigan markaa muslim iyo arrinkaa kale uu kuba jawaabay taas iyo wixii kale rasuulka ilaahay dee aan aragnay dee mu'akhaadkan uu isago ama alikhaa u laba yimi ayaa waa say ku jamciyeen oo kan manfigiina waxa weeye kii markii hore say jaahiliya odhan jireen oo ay noqotay ahayd dee daalimkii xataa loo hiirinayo o loo nusraynayey xumaan kale ay isku kaashanayeen waxa weeyaan qabiiladii haddii dee nin uu wax dilo ninkaas qabiiladiisii iyagoo iyaguna isbahaysanaya qabiiladii oo dhan baa sacrigii shaksigaas waxa weeyaan dee ay u raacayeen oo kaliyo umuuraha adugu dee shareecadu aanay sugayn weeye ka la anfiyaya ee wixii khayra ee wanaaga ee laysu kaashanayo ama waxa weeyaan taas lagu walaaloobayo iyada taas mid la anfiyaya maha waasay kuba jamciyeen kollayna hadalka aan soo naqliyay manawi sharaxa muslim wuu kuba sugnaa xadiidkuna dee waxa weeyaan kolle xaafid xajariyina hadal kaba yar basiisan ayuu ku leeyahay marka la eego kitaabuladab oo saxiixa bukhaariya marka la eega ma dee kitaabka saxiixa ee aimada kalena say yidhaaheenoo arrinka rasuulka ilaahay kaba dhacee muxaalafada bayna qurayshin walansaar iyo qowlkiisana laa xilfa fi lislaam ee inay layslama tuurayo uun midkoodun lama qaadana iyadoo kii kale laga tagee markii adila saas oo kale ay ku kulanto waa la jamciyaa la isu geeyaa jamcinteedii baana saa noqonaysa si labadiiba loogu wada camalfalo kana macno loogu xambaaro kalena macno kale loogu xambaaro xdثna khالد بن مkلd qال xdثna سليمان بن بلال qال xdثnي عبدالرحمن بن الحارث عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عyاaش بن أبي ربيعة waa nin qrayشh oo reer بني مkزوم ah oo atباacu taaبiciintii raggii ugu waaweynaa kaba midoo bخaarي kitaabkiisan aلأdب maaha kitaabkiisa kale waa ku sugayay asxaabu sunan arbacana waxbay kama wariyaan lakiin mslimna wax kama warin bukhaarina صaxiixa labada صaxiix kuma sugna عن cمر بن شعayb عن أbيه عaن jده qاaل cمر بن شعayb hore inuu soo mara kole de waana macruuf ama silsilo macruufo axaadiiث فiqhiyaad ah oo kutubta suganta kuba sugan oo kala duwana laguba wariye cمر بن شعayb yuu ka warinaya عan abihi aabihi شعayb wa abihi شعayb عan jadihi damiirka can abihi ku jira cmr buu u laabmaya cmr aabihina waa شعayb can jadihi damiirka can jadihi ku jiraana wuxuu u laabmayaa aabbahan shucayb uma laabmayo meel keliya uma wada noqonayaan oo ma odhanayno can abihi shucayb aabihii can jadihi shucayb awowgii taa ma odhanayno ee waa can abihi oo waa camr aabihii oo de waxa weeyaan waa shucayb ah can jadihina waa can jaddi shucaybin waxaan taa u leenahay magaciisa oo dhami waxa weeye camr ibnu shucayb ibni moxamed ibni cabdillahi ibni camr ibn alcaas cabdالlah بن cmr بن اcaas weeye صaxaabiga xadiidka warinaya laakiin shucaybkani waa ina mحamed mala hore u dhintay aabihiibo cabdالlah بن camrin baana shucayb soo koriyey marka dadka wax kala warinaya kolkol waa la arkaa mxamedna inuu riwaayo leeyahay laakiin dadka xadiidka ku sugan ee wax kala wariya nooca caynkana waayo dee silsilooyin waxoogaa ayaa asaaniid waxoogaayo ayaa can abihi can jaddi ay timaadaa way kala daduwan yihiine balkan markaynu eegno camr iyo شhucayb iyo cabdالlahi بn cmr بn اcaas weeye inta xadiidka warinaysa ama mحamed halkan riwaayo kuma laha شhucayb dhalay marka can jadihi damiirka ku jiraana شhucayb buu laamaya marka waa شhucayb awowgiyo cabdالlahi بn cmrin ah qaala wuxuu yihi jalse النabiyu slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi baa fadhiistay caamalfatxi sanadii fatxu maka calىa daraji اkacbati kacbada waa derajkeedii jamcu darajatina waa halkii salaankeediiyo taas ee albaabkeeda laga fuliya albaabkeedu waa kan ilaa waktigeennan dheerbe ayuu ku fadhiistay faxamid allahi ilaahay buu xamdiyey uu ku xamdiyey uu khudbaynaya wa athnaa calayhi uu ammaanaynay ilaahay uma qaala wuxuu ihi man kaana lahu ruuxii uu u sugnaaday xilfun xilfi macnaa cid bay isbahaysan jireen oo muxaalafa ka dhexaysay fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliyada oo waa xilfi dee jiray waqtigii jaahiliyada sida xilfiga mudayabiin iyo xilfa alfuduul oo kale iyo lam yazidhu uma siyaadinayo alislaamu islaamkii oo de waa tan la islaamiy ilaa shiddatan adkayn mooye kaa uu sii ilaalinaya o adkaynaya laakiin maaha dee xilfi dhammaantii oo jaahiliyo jiray waa xilfigii waafaqsanaa xukma alislaam waafaqsanaa saa qaraabo xidhiidhin iyo ruuxii madluumkaa loo nusreeye iyo waxtarkii dadka wax loo tarayay adigu waa wixii shareecadu ay sugaysay xukumkii shareecada waafaqsanaa horena loogu heshiiyey oo de bal maalan dad hore ay iyagu isku bahaysan jireen inay kuba heshiiyeen marka la eego shareecadii loo bandhigana shareecadu aanay diid ahayn islaamku kaama burinayo ee uu sii adkaynaya ha lagu dhaqmo weeyene islaamkiibay markaa waa dhaqan islaamkii lagu dhaqmayo kole dee islaamku dee xukumkiisii waafaqsan yahay waana ta aan lahayn imaka lafdigan dee muslim oo kale iyo tarjamada baa la socto laa xilfa fi lislaami waayumaa xilfin kaana fi ljaahiliyati lafdigu saasuu ahaaye imika tarjamadii murugta waa lafdigu isagu warinayaba lam yazid islaam ilaa shidatan walaa hijrata hijrana may ahaanin bacda alfatxi fatxu maka daba hijro la hijroodo oo laga hijroodo maka laga hijroodo ma jirto intii la furtay dabadeed sababtu markii hore waxaa looga hijroonayay daar gaalaad bay ahayd ruuxu diintiisa muu daahirsan karahayn diintiisa daraaddeed baa lagu dhibayoo la fidnaynayay laakiin markii dee islaamkii yimi ee ay islaamtay ee la furtay daar islaam bay noqotay markaa hijro laga hijroodaa taasi ma jirto kolle waxaa la xukumaa dee halka meel kasta oo ruuxu uu diintiisa ku daahirsan karayo oo aan cidi diintiisa kaba fidnaynayna dee hijradeedii waajib ma noqonayse laakiin iyada haddii dee ruuxii diintiisii dhibi ay kasoo gaadhayso cidhiidhi ugaba imanayo lagaba fidmaynayo hijradii ma go-ayso baaqi bay tahay iminka hijradii guud ahaan way dhammaatay maaha ee marka la eega maka dee qaalibanna dadkii kale carbeedna waqtigii reer maka ay islaameen way islaameen oo iyadna meelihii kale horta jaziirada carbeed islaamkii baa wada gaadhay dadkiiba waxay noqdeen yadkhuluuna fii diin illahi afwaajin oo iyadna taasi way joogsatay laakiin intaa dee cadow uu meeshii jiro ruuxa diintiisii doonayay inuu ka fidneeyo oo kuba dhigo diintiisii aanu daahirsan kar ahayn waa intaa iyada hijradu ma go-ayso laakiin dee waxay leedahay kolba makaan kastaba xukunkiisa gaarkuu yeelanaya sida xadiidkii rasuulka ilahi ui laa tanqadicu lhijratu maa qutila alcaduwi ey maka maka markay noqoto khalaas daar islaam bay noqotay lagama hijroonayo wey walaa hijrata bacda alfatxi meeshii kalena waa la xukum ee saas oo kale ah ruuxu diintiisii uu ku daahirsan karaya cid ka fidnayaysana aanay jirin ama iyada hadday dee jaanibkaa kale ee hijradii qaayimun bay noqon baaqi bay noqon intaa loo baahan yahay ama wixii keenaya ay jiraan baabu man istandara fi awali lmadari baabu bayaani man shaksi balbaabkii iyo xaaladii caddayntii weeye istandara sintiyo taadu dalab bay faa'iideeyaane laakiin imaka dalab roob dalbay oo doonay mahee waa tacarada lilmadar weeye isu dhigay u banbaxay madarkii iyo roobkii fii awali lmadari roobka bilowgiisa oo marka ugu horreeyey roobku doo bal ruuxa isagii sidee jirhkiisa biyahani waa biyaha barakada le ay u gaadhaan jirhkiisiibuu wax ka mida qaawiyey si ay biyahani ugu dhacaan roobkani uu gaadho barako weeye oo waa waxaa dee bal matalan barakada lehe taas uu dee uguba intifaaco bal taa wixii ku yimi wixii kuba soo arooray wey macnaa halkaa maxaa jira arrinkaas oo kale miyuu madluub noqonaya ama maxaa kuba yimi tii weeyaanoo istafdaradu fii awali lmadar ay tacarada lilmadar baan odhanaynaa isagii dalbay maha roob ee wuxuu u banbaxay roobkii waa isu dhigay maxay waa waqtigee waa fii awali lmadari roobka bilowgiisa oo kale xadaثna cabdالlahi بn abi اأswadi qaala xadaثna jacfar bn sulayman can haabiti can anasi qaala asaabana waxaana asiibay maca الnabiyi salى الlahu عalayh wasalama madarum annagoo rasuulka ilaahay la joogna ayaa roobna helay faxasara uu fayday annabiyu nebigu sala allahu calayh wasalam habahu maradiisii buu cadhu maha dhammaantiibu iska wada qaadaye dee waa jirhkiisii wax ka mid ah ayuu maradii ka qaaday maradii kaba fayday faxasara nabiyu sala allahu alay slam habahu canhu xataa asaabahu lmadarib ilaa roobkii helay oo macnaha roobkii asiibay oo jirhkiisiibuu ina kamida maradii ka fayday ilaa roobkii gaadhay oo helay qulnaa waxaan nidhi lima facalta maxaad rasuulka ilaahay ow san aada u samaysay aada san u yeeshay qaala markaa rasuulka ilahi wuxu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh liannahu roobku xadiidu cahdin waqtigiisu mid uu ku cusub yahay weeye birabbihi rabbigii waa shayga naxariista ilaahay xaggii kaba yimi birabbi waa bitakwiini rabbi rabbigii dee waa siduu imaam nawowiye raximah llahu tacaala ay kaba cabireen oo waa marka la eego de ilaahay waa ka waa shay ku iijaadiyeyba ilaahay iijaadintiisa iyo khalqigiisa iyo mid ku cusub weeyaanoo markaa taasi waxay keenaysaa barakaysi la barakaysto oo tan baan san u yeelay liannahu xadiidu cahdin birabbi ay xadiidu cahdin macnaa waqtigiisu miduu ku dhow yahay ku dhow yahay weeyaanoo birabbihi bitakwiini rabbihi ama bikhalqi rabbihi subxaanaه wa tacaala taas abuurkiisi iyo ahaysiintiisi iyo taasoo waa shaygaa fiican ee barakada laho waa barakaysi aan barakaysanayo ayaan tan u yeelay xadiidka muslimiinna waa y wariyeen kolley muslimka aan kusoo marin baabun ina alghanama barakatun de xoolihii kolley waa wada nicmo ilaahay ina siiyey adhig iyo kolley geelu baabka dambu inooguba iman doonaa waxa weeyaan adhigi barako weeye oo bal taas buubaya kolley axaadiid kala duwan ayaa macnahan iyo alfaadahan kuba timi oo barakaduna dee waa shayga ziyaadada iyo namaha iyo bira iyo sacadeed dee waa shay baraka lahoo xayawaankii kaleba kasii nafci badan kasii waxtar badan bal dee waana ka sahlan yahayoo dee waa kaa ruuxu waa ku intifaacayaayo martidii baa loo qalayaayo ruux ku yimi baa la siinayaa inay dhabyaraan geelna looguma qalo waxaweeyana ma lo lagumana siiye oo bal markaa waa shay dee in arigu baraka weeye bal axaadiid baan kolley imaka mid baan arki doonaa axaadiid kaloo baabka kuba timina way jiraan xadaثna ismaaciilu qaal ismaaciil bn abi ways weeye hore aynu kitaabka ugu soo aragnay waana ahar imaka inoo soo socda قال xdثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حmayd بن مالك بن خusayم waa nin ثiق aho طبqadii taabiciinteeda xa kaba mida oo kitaabkeenan aلadب المفrad ku sugan riwaayo kule lakin waa ثiqo أنahu qaala حmayd بن مالك wuxuu yihi kuntu waxaan ajaalisa mid fadhiya maعa abi هurayraةa abi هurayra maciisa biardii dhulkiisa bilcaqiqi meesha caqiq la yidhah kule waa meel madiine kaba baxsanayd oo waadi ahayd ayuu dhul ku lahaa dhulkaasuu joogay xolo yar iyana wax waa ku lahaa malaa masracana waa ku lahaa oo adigu masrucu meesha ku lahaa halkaasuu markaa joogo de maha inuu meeshaa deganaabe waa tegi jiray markaa isagoo halkaasaan la joogay faataahu waxa u yimi qowmun qowm min ahli lmadiinati dadkii madiinada kamida waa reer madiina calaa dawaaba dawaab korkeed bay u yimaadeen oo dee kollay dadku iyagoo ama tanazuh iyo shirshiriya u baxay iyo dee bal matalan laydhsiba ayaa dad reer madiina ah oo fuushan dawaabtoodii ama farda ha noqoto ama wax kale ayaa abu hurayre halkaa ugu yimi oo fanazaluu way degeen isagii bay la fadhiisteen qaala xumaydun xumayd baa wuxuu yihi faqaala abu hurayrata abu hurayra yidhi idhab ilaa ummi xumayd buu la hadlayaa hooyaday u tag waqul lahaa waxaad ku tidhaahaa ina bnaki inankaagii waa abu hurayra yuqri'uki yuqri'uki salaama salaam uu ku salaamaya salaam buu kugu aqriyayaa kuu soo dirayaaba wayaquulu waxaanu ku leeyahay adcimiinaa shay-an bal dad baa ii yimi waxna soo siiwaya oo nagu soo quudi wax dee cunto ah kaba mida taas buu ihi adcimiinaa shay-an qaala wuxuu yidhi xumayd baa odhanaya fawadacat waa abu hurayre hooyadii umayma ayaa waxay dhigtay alaaata aqraasin jamcu qursin weeye oo waa gobol ama de waa qadco adigu khubsigii kaba mida heedda inta badan kaba duwan jireen saddex qursi oo min shaciirin heeda waa wixii markaa guriga yaalay saddex qadco oo kimisa ama khubsi ahoo heed laga dubay ayay dhigtay iyo wa shayan shay wax min zaytin zayd ah waa idan bay ugaba dhigaysaa iyo wa milxin fii saxfatin macnaa xeedho ama saxdi bay soo qaaday wixii ay haysay waa dadku abu kaba badan yahay saddex qursi ama saddex gobol iyo saddex qadcoo khubsigoodii ay duban jireen kaba mida iyo ceeshkoodiio heed kaba duban ayay dhigtay saxfadii waxay soo raacisay in saliida iyo ama zayta iyo in milixa ayay oo dee si ay dadku uguba cunaan idaab ay ugu noqoto fawadaat fawadactuhaa markaa isagii baa soo qaado waxaan dulliga calaa ra'si madaxaan kusoo qaaday buu yihi malaa nin yar faxamaltuha ilayhim xaggoodii baan usoo qaaday iyagii baan u keenay falamaa wadactuhu markii aan dhigay waa acaabkii dee saxfada haddaan damiirka u celina falamaa wadactuhaa bay ahaan layde imaka waayo markii hore fawadactuhaa waa saxfadii baan dhigay calaa ra'si faxamaltuhaa ilayhim intaba falamaa wadactu waa dacaabkii dee ku jiray markii aan dhigay bayna aydihim hortoodii wuxuuba waana dee imaka dad iyagu naftoodu tacaduday jamac baa laga cabiray qawm min ahli madinati calaa dawaab abu hurayrana waa kuba jira markii aan dhigay bayna aydihim hortoodii ayuu kabara abu hurayrata abu hurayra allahu akbar yidhi wuxuu taa u leeyahay xaaladoodi siday ahaan jirtay iyo maanta ta lagu jiraa ayuu dee isbaaldhigayaa wa qaala wuxuu yihi alxamdu lilaahi xamdi ilaah buu usugnaaday ilaah baa mahadli aladii ilaahaasoo ashbacanaa na dhargiyey min alkhubsi oo waxa ay dubanayeene weliba qamadi iyaga umay badnayn heed bay kaba dubanayeen dee bacnaakimistan iyadu waxyaalaha naga dhargiyey bacda an lam yakun intii aanu ahayn dabadeed dacaamuna cuntadayadu ila alaswadaani labada madmadow un mooye oo maxay atamr walma ujeedadu waxaa maxay waktiyo ayaa soo maray ay aada u gaajaysan yihiinoo waxa ay helaanba uu yahay ama timir iyo biyo wax kale aan la helay aanay dab fidanahayn bal rasuulka ilaahay baa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh gurigiisa siay caaisha warisay laba bilood lixdan cisho ama saddex bilood intay ka dhalanayeen waa bishii hore iyo bishan iyo dee tan kale bilowga ah ayaa waxaa dhacaysa inaan guriga rasuulka ilaahay damba lagu fidin waxba aan lagu karinba waxay ku noolaayeen markii la weydiiyena ay tahy waa laswadaan atamru walmaa haddaba taasaa jirtay abu hurayra dadkii markii uu yimi uu soo hijrooday dhibtani qabsatay ahaa wuxuu sheegay kol kol dee inuu gaajo daraaddeed laba dhacayay say isagaba dadka loo ahlu sufa ay ahaayeen wuxuu sheegay kol kol inay dee bal matalan ragga saxaabada markaa masjidkii laga baxayo isagoon malaa maalmo qatanaa inuu barhkood odhanayay bal aayad qur-aana weydiinayay oo qaradkiisu muxuu ahaaba waa wejigiisa inay dee dareemaan waxa kuba suganoo ay gartaan oy kaxeeyaan barhkood intay aayaddii u sheegaan aayadu uma garanayaba aqrinteed ay iskaba dhaafi jireen oo dee waa kii aadna ugu ammaanayay se masaakiinta jacaylkooda iyo suu bal maalan aanu wax gurigiisa yaalla aanu dee kala bakhayli jirin jacfar ibn abi aalib iyo haddaba xaaladu taasay ti buu leeyahay taasaa jiri jirtay maantase waa tan aanu dee wax la dubanayo bal wax hore iyadoo markaa intani in dheeraaday ahayd way sii cuneenba iyagu toon kollaytoodii ay guryihii yaallaan oo ilaahay naga dhargiyey buu leeyahy khubsi ilaah baa mahadla falam yusib ilqowmu qoomkii dee wixii waaba kooban yahay iyaguna way badnaayeen may asiibin min adacaami shayan cuntadii waxba kamay cunin dee dad u baahanna may ahayn oo waa dadkaa iska soo laydhsi tegaye dawaabtoodii fuushanee magaaladii kasoo baxay aan kana dheerayn falama insarafuu markii ay gadoomeen ay tegeen ayuu qaala yidhi yabna akhi walaalkay inankiisiiow axsin ilaa hanamika malaa xoola iyabaa meesha u joogay adi u samafal wuxuu la hadlayaa xumayd buu la hadlayaa u samafalow ixsaanfal adhigaagan adhigaagan u samafalow ixsaanfal wamsax masax alraqaama boodhka iyo turaabka canha alraqaama waa ra'da markaan fadxino waa dee turaabkii iyo ciidii waxa weeye taas haddii alruqaama la idhaah duufkii iyo waxyaalahasaabay noqonaysaa waa adib fiicnee muraaxa waa xeradeedii iyo meelaha caynkaasana u hagaajiyo digadii ka guro adigu waa dhaqaalayso weeyaan waayo shay nafci leh waxtar la weeye ood kuba intifaacayse dhaqaale iyo dhowr oo u ixsaanfal wasalli fii naaxiyatiha jihadeedana waa maraabid lqanam dee kolle xadiid baa kuba yimi layskaga tukan karo de iyadoo rasuulka ilaahay hadda uu nahiyey in geela markaa meeshiisaa laguma tukado laakiin adrhigii laguma tukan karo wasalli fii naaxiyatiha fa inaha min dawaabi ljannati jannada daabooyinkooda ayay kaba mid tahay waxyaalaha dee bal xayawaan janno kuma sugan ama xayawaankaa jannaday kaba mid tahay waladii nafsii biyadi ilaah baan ku dhaartay naftaydu ay gacantiisa ku sugan tahay abu hurayre kalaamkii weeye layuushiku waxa dhow an yaatiya inuu yimaado zamaanu zaman uu yimaado takuunu ay noqonaysaa ahallatu waa xayn iyo in kooban oo min alghanami adhi ka mide axaba mid looga jacayl badayay ilaa saaxibiha saaxibkeeda min daari marwana marwan daartiisa marwan markaa isaga madiine waaligeeda ahaa dee aqal malaa muuqdana waa lahaayo waa aqalkii waaliga dee lamana joogo kolle cahdigii hore khulafadii iyo taase guryahoodii iska dee mutawaadica iskaba gelayeene ninkii amiirka aqal dee muuqda ayuu lahaaba isagaa min qibali mucaawiya ayuu markaa ahaa kolkolna abu hurayre uu kagaba tegi jiro abu hurayra bedeli jiro oo marwan ibnu abilxakam weeye haddaba waxaa iman doonta buu leeyahy dee waqti ay fidnadi dhacdayba oo ama ruuxa haddii uu dadkan wixii kuba dhex jira diintiisii loo dhibayo dhici karta haddii inaanu wxelahayn dee la cadaadiyo adi yaroo meelaha uu kuba haystaa ruuxuu ka jeclaan doonaba arrinta jirta daraaddeed iyo shiddada timi daraaddeed iyo ama bal umuuraha aqalkaa marwaan uu yeesho ee imanka dadku ay fadilayaan ay jecel yihiinbe bal adigu xoolahaga dhaqaalayso weeye dee adhiguna kaa barakaysanba weeyaane dhaqaalayso taas buu kuba yimi xadaثna mحamed ibn yusufa qaala xadaثna wakiicu qaala xadaثna ismaaciilu alazraqu can abi cumara ismaaciil ismaaciil ibnu salmaan baa la yidhaahay ibnu abi lmugiira waa nin reer kuufa oo daciifa oo maalan taabiciintii raggii ugu dambeeyey kaba mida horta waa ka hore abu cumarkan kaba dambeeya can abi cumarna dinaar ibnu cumar baa la idhaha abu cumarna waa kunyadiisi waa nin reer bani asada abu cumar albazaar isaguna waa reer kuufo nin bal waxa weeye dhalana waa ahaa kale xaafid ibnu xajartu kaba cabiray waa saali saalixulxadiid buu kaba cabiray walow dee ay qolooyinkii rafdiga ama raafida ahaan iyo shiicada xag jirka ah bal arintiisa laguma sheegay ama laguma tumaye uu kaba mid yahay waatuu kaba cabire bal isagana kollay kitaabkeennana waa ku sugan yahay ibnu maajahna waa ku sugan yahaye ninka horena waa daciif ninkana kollay ayma kala duwanna way daciifiyaan bal xadiidka kollay waa aharna waa xadiid axaadiid kaloo ka xoog badan baa jirto ibnu maaja iyo ku sugan oo umuhani ay warinayso rasuulka ilaahi inuu baraka iyo arigu uu kuba sheegay waa cali walaashi baa warinayse laakiin xadiidkan aan hayna isagoo xadiidka daciifa weeye عن أبي عمر عن ابن الحنفية عن علي بن الحنفية ومحمد بن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشاة والنفكارية في البيت بركة بركة وي والشاتان بركتان والثلاث بركات bal kolley waxaan leenahay xadiidkan xadiid umuhani ay warinaysay oo rasuulka ilaahay kuba yidhi ibnu maaja iyo ay wariyeen axmed iyo ittakhidii khanaman fa ina fiiha barakatan adi samayso baraka ku sugan waa ziyaado iyo biiro iyo nafci iyo waxtar bay leedahay kaasoo ayaa ka xoog badan baa jiro aan kaga maarmayno laakiin xadiidkan waa ta aan sheegay dacfiga kuba sugan macnaha barakadna waa ta aan soo sheegnay wallahu subxaana watacala aclam aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعضنا ولا تحرمنا وأطعنا